dastuurreedka degmada doolow ee gobolka gedo waxaa ka bilowday dagaalbeeleed sababay dhimasho iyo dhaawac waxaana dadka ku dhaawacmay dagaaladaasi la gaarsiiyey cisbitaalada degmada doolow maamulka gobolka gedo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada doolow ayaa u istaagay daminta colaadahaasi oo ay dad badan ku barakaceen wariyaha v o eda aadan maxamed salaad ayaa warbixintan noo soo diray dagaalbeeleedkan kasoo cusboonaaday degmada doolow ee gobolka gado ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii laba beelood oo walaalo ahi ay ku dagaalameen dhulbeeleed halkaasi ku yaalay inta la xaqiijiyey lix qof ayaa ku geeriyootay dagaaladaasi in ka badan toban qofna oo ay ku dhaawacmeen sida ay inoo xaqiijiyeen mas-uuliyiinta maamulka degmada doolow ee gobolka gado maamulka degmada doolow ganacsato culamaa udiin iyo kan gobolka gado iyo saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa u istaagay daminta colaadaasi haddaba si aynu xod badan uga helno dagaalada kasoo cusboonaaday duleedka degmada doolow ee gobolka gado ayaan qadka taleefonka kula xiriiray gudoomiyaha arrimaha bulshada ee maamulka degmada doolow ismaaciil cabdulaahi daahir wuxuuna v o a u sheegay in ay bilaabeen qorshayaal ay ku joojinayaan colaada kasoo cusboonaatay deegaanka boholgaras ee ka tirsan degmada doolow ee gobolka gado dagaalkani wuxuuna ka bilowday dhul beereed duurka ah oo wadadiisa koreeya waxaana ku dagaalamay laba beelood oo soomaaliyeed khasaare ayuu geystay dagaalkaas dhimasho iyo dhaawacba leh inta anagu hadda aan ognahay dhaawaceedu dhimashadeeduna waa ilaa iyo lix qof wey inta anagu hadda xagaajinay welina wax nabad ah oo laga gaaray ma jirto surfadhi iyo doontaan colaadeed baa ka jirta ariga meeshaas ku hayaan meel dhul beereed ah oo maxaan ku rahdaa webiga u jirta masaafo dhan ilaa iyo dhowr toban kilomitir ama toban kilomitir u jirta ayuu yaa laisku hayaa oo qaarna ay leeyihiin meeshaan beer baan ka sameyna webigaan biyo oga keenayna qaarna ay is leeyihiin halkaan roobkii daaksanta xoolaha weeye oo maxaan ku rahdaa ma wax beera laga dhigaya ma jira dhibka intaas ugu badan yahay waa tahay maamulkii degmada doolow baa tihiin maxaad ka qabateen ilaa hadda dadkan deegaankiina ku dagaalamaya intii hawsha socotay meesha waa tagnay waxaan la kulanay labadii beerood oo meesha ku dagaalamaya odayaashoodii awqaashi waxgaradkii waxaan u sheegnay in ay arrintaas afka qabtaan oo wax dagaal ausan meesha ka dhicin waana la qaateen waan kasoo gadoonna waan nimid nimaashihii aan imaanay meesha waana soo waxay inoo sheegeen in ardaal rag ah oo maxaan ku rahdaay ciidamaha ay soo fadhiyaan oo ayagu aysan waxba ka qaban karin systemkii waa uu ballaartay wuxuu u baahday in nidaam dawli ah iyo ciidamo la geeyo meeshii arrinta iyadu hadda ugu yeerjirnaa laakiin annaga ka maamulaad daalkaa mixnaba ahayd inaan u bixino annaga aan tagno meesha aan tagno annagii aan soo aragna annaga kusoo aragno odayaashii dhaqanka ee deegaanka doolowna aan
gudoomiyaha gobolka gado axmed buulla gareed garab ka taageersan dowladda soomaaliya ayaa baaq u diray dhammaanba dadka ku dagaalamaya duleedka degmada doolow ee gobolka gado waxaa weye deegaanka doolow ee dhinaca webiga dhinaca kale ah mooye deegaankaas meeshuu ka socda laba beelood baana ku dagaalamayso labadaas beelood waxaan rabnaa inaan si maaragtay walaalnimaa oo ehelnimaa oo wax walbaa inaan ugu sheego halkan in ay dagaalkaas joojiyaan dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dagaalkaa la joojiyo u dhega nuglaada dadka ergada ah u dhega nuglaada maamulada degmooyinka u dhega nuglaada maamulada gobolka u dhega nuglaada odayaasha iyo waxgaradka u dhega nuglaada saraakiisha ciidamada wasiirka wasaaradda amniga ee dowlad goboleedka jubbaland jenaraal yuusuf xuseen cismaan dhuumaal oo v o a la hadlay ayaa baaq u diray dhammaanba dad ku dagaalamaya deegaanadaasi isagoona ugu baaqay qeybaha kala duwan ee bulshada degmada doolow in ay u istaagaan daminta colaadaasi dagaalkaas in la joojiyo dadka reer doolow iyo dadka reer luuqba arrintaas ay u istaagaan hadday yihiin ciidamada qalabka sida soomaaliyeed waxaan doonaynaa dagaalka in la joojiyo dad baa saacaddan barakacahayo dad baa dhiigooda daadanhayo labada beelood oo halkaa ku dagaalamaysa labadaba waxaan leenahay dagaalka ha la joojiyo dadka reer gadoodka khaasatan dadka reer daawana inay arrintaas ay maaragtay u istaagaan la joojiyo hadday yihiin ganacsadayaal hadday yihiin culimoudiin iyo hadday yihiin salaadiin iyo hadday yihiin ciidamada dalka intaba arrintaa in la joojiyo dhiiggaas inuusan dhiig dambe uusan ku daadanin deegaanka gaawo daawo qolooyinka dagaalamahayo oo reer baholgaras iyo reer gabaaweyn siyaasiyiintoodana waxaan ka codsanayaa in arrintaas la dhex galo maalmihii ugu dambeysay duleedka degmada doolow ee gobolka gadow waxaa ka jira dagaal aad u xoogan oo sababay dhimasho iyo dhaawac iyadoona haatan mas-uuliyiinta maamulka degmada doolow ay bilaabeen sidii lagu joojin lahaa colaadaasi iyadoona dhaawacyada dadka ku dhaawacmay colaadaasi la gaarsiiyey cisbitaalada ku yaala magaalada doolow aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo